sidaan hore u sheegaba xukuumaddeeda waxay ka shaqaysaa sida ugu dhaqsaha badan inay shacabka tusto waxqabad maantay halkan sidaad aragtaan waxaan ka qayb qaadanay suritaan nalal nalalkaas oo suurtogelin doona in ayroboorka magaalada muqdisho uu habeenkii nan leeyahay diyaaraduhuna ay ku soo degi karaan habeenkii macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka soomaaliyeed inay ayroboorka ka soo degi karaan habeenkii oo uu habeen iyo maalinba ayroboorku furnaan doono marka wasiirka iyo shaqaalaha ayroboorka ay dhammeeyaan shaqada oo ugu badnaan qaadan doonta usbuuc meelahaas inta nalalka lagu dhammaynayo laakiin sidaad aragtaanba waa la bilaabay way shidmeen way shaqaynayaan dadaal aan u galnay maalinta aan shaqada bilownay awgeed wasiirka iyo shaqaalihiisoo aad howshan uga shaqeeyey iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee waxaan ku fashay waxaan aaminsanahay haddii aan annagoo wadajir ah isku duuban isku dayno inaan dalkan bedelno taaka taaka ayaan u bedeli karnaa waana gaari doonaa meesha aan rabno haddii ilaah yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dowladda la shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha amniga inay nagala shaqeeyaan oo maalmahan noo saaran ahmiyadda si aan ummadda soomaaliyeed ugu fududayno siay ugu noolaan lahaayeen sida hore si kadhib yar waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum